ururka haweenka magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug ayaa ku dhowaad laba boqol oo haweena oo bartay xirfadaha gacanta tababar ugu soo xiray magaalada dhuusmareeb kaas oo muddo lix bilooda u socday qaar ka mid a haweenkii bartay xirfadaha kala duwan ee gacanta ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan inay heerkan soo gaaraan waxaan turi jirtay dadaan ku geysan jiray dadaan ku tuugsan jiray bismillaah alxamdulilah hadda gacantayda ilaah wax ibarow iyo macalimiin fiican maasha allah waxaan baro waxaan u dirayaa dadka hadda ka hor oo harqaamada iyo waxa barinin oo dhahayay dad ku tuugsan jiro lacagta ku gey jiray inta lagaa faa'iidi lahaa adi wax faa'iid caddaankii aan bedelay noocanaan ka dhiga waa liishii caddaanka ahaa kani noocanaan u bedelo saasaan ka dhigay waxaan ka bartay dharkariska dharkaasaan kariyaa xifradii markaan bartayna muxuu ahay meesha hooyooyinka aan ka bartay kabacdi waxa weye waan anigaa karsada asaan geeyaa muxuu ahaa boosaasa iyo dhulkaasaan dahaba aadan maxamuud gudoomiyaha ururka haweenka magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug ayaa ka warbixisay xeerarka ay soo mareen haweenka maanta dhameeyey xirfadaha gacanta
ku soo xirna maanta dufcaddii toban iyo afaraad ee halkaan ka baranaysa xirfadaha kala gedisan ee guriga ururka hooyooyinka ee caasimadda galmudug xirfadahaasoo kala gedisan oo ah harqaankii cilaan saarka dharka karintiisa iyo akhriska iyo qoraalka dhammaan xirfadahaas maanta waa aan soo xirnay insha allah annagoo uga faa'iidaynayna dadka maadaama ay soo socoto bil ramadaan lix biloodna ay u dhammaatay ayaan halkaan maanta fasax ku siinay uguna soo xirnay dib dambana insha allahu bacdi ramadaan loo qabo doono arday kale haddii rabbi idmo waxaa meeshaan ugu weyn oo gabdhuhu ay isugu imaadaan waxawaaye farsamada gacanta oy ku bartaan xarunta ururka hooyooyinka ayaa gacanta ku haaya ayaga ayaa fahmay oo gartay inay maxay ahay tahay gabdhaha ay ka soo saaraan duruufaha ay ku jiraan inay la qaybsadaan maadaama soddon sano waddankanagu uu burbur ku jiray dagaalo sokeeye uu ku jiray aan aysan helinin xirfado noocaan oo kaleeta aysan helinin ayaa waxaan fahanay oon garanay inaan xaruntii ururka hooyooyinka gabdhaha aan dhanka kale xogayaha ururka haweenka magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug mulki siciid sheekh aadan ayaa maamulka galmudug iyo cid kasta ugu baaqday inay garab istaagaan haweenka danta yar si loo baro xirfadaha farsamada gacanta si ay noloshooda u maareeyaan
hay-adaha arrimahaas ku shaqada leh naga saacidaan waxa naga dhiman noo dhammaystiraan hay-addii hadda ka horna saacidi jirtayna aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay waxa naga dhimanna inay noo buuxiso ayaan ka rajaynaynaa maadaama aan nahay dad soo saaraya bulsho waxtar leh oo naftoodana wax u qabata markii la helo dadkii dad waxtarle la helo waxay anfacayaan dadka ayagaa is anfacaya marka koowaad marka labaadna ummadda ayla joogaan bay anfacayaan marka saddexaadna dalka iyo dadka iyo diinta intaba way anfacayaan marka waxaan ka rajaynaynaa hay-adaha dadka taa kuleeya dowladda federaalka maamulka caasimadda dowlad goboleedka galmudug intaba inay naga saacidaan horumarinta haweenka ee aan ku soc
guriga hooyooyinka ee magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug ayaa sanad kasta waxaa ka soo baxa haween badan oo bartay xirfadaha farsamada gacanta sida harqaanka dharkariska iyo cilaansaarka kuwaas oo noloshooda ku maareeya